kowdii muddadaas waxa uu shiikhu ka qalin jebiyey jaamacad la dhihi jiray magaceeda finitsa medical institute oo ku taalla dalka ukraine oo uu caafimaad ku baranayay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii wuxuu shiikhu koorso u tegey ka qaatay jaamacad la dhihi jiray absala folk university oo ku taalla dalka sweden kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii wuxuu oday ka noqday shiikhu shirkad lagu magacaabi jiray sanema a b kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa waktigu markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii wuxuu shiikhu kooras aqoon aqoonta dhaqaalaha uu ka qaatay macnaa kuliyad ka hadlaysay maaragtay dhaqaalaha iyo sida maaragtay dhaqaalaha loo sameeyo maaragtay ayuu shiikhu wuxuu ka qaatay jaamacad ayadana magaceeda macadki macad la yidhahdo magaciisa e i r baa la yidhahaa magaciisa oo ku yaalla stockham halkaa ayuu shiikhu ilaa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii aqoontiisa ayuu kusii kororsaday wuxuu qaadanayay shiikhu aqoon la xiriirta qalliinka carruurta waa isla caafimaadkii weeye qalliinka carruurta aqoon la xiriirta ayuu qaadanaya shiikhu wuxuu ka qayb galay shiikhu oo kuqa ku qaadan jiray halkaa fi fi jaamacad la yidhaahda magaceeda iyadana fitis fibiska medical institute oo ku taalla waddanka la yidhaahdo belarusia shiikhu kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii wuxuu koorso iyadana maaragtay koorso ka qaatay stockholm folken institute iyadana oo caafimaadka qusaysay labadii kun ilaa labada kun iyo saddexdii wuxuu oday ka noqday shiikhu barnaamij lagu baarayey dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada reer puntland macnaa bulshada degan puntland gaar ahaan magaalada boosaaso kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo manaa kun sagaal boqol manaa waxaa ka wadaa labada kun iyo lixdii ilaa laba kun iyo toddobadii wuxuu koorso caafimaad oo kale shiikhu ka qaatay waddanka masar jaamacad ku taalla oo magaceeda la yidhaahdo medical faculty of cairo university halkaa ayuu ma shiikhu ka qaatay koorso kale oo caafimaadka uu halkaa kusoo dhammaystirtay shiikhu shiikhu wuxuu ku hadlaa shan luuqadood buu ku hadlaa luuqad luuqadaha uu ku hadlaa waxaa ka mida ingiriiska english iyo ruush soomaali iyo carabic iyo luuqadda swedishka shantaas luuqadood ayuu shiikhu ku hadlaa shiikhu wuxuu hadda inooga yimid soomaaliya muddo yar ka soo maqan yahay wuxuu mudiir ka yahay jaamacadda la yidhaahdo magaceeda bariga africa east africa university qeybteeda caafimaadka macallinna uu ka yahay mudiirna uu ka yahay intaas qaybta oo isbitaalka jaamacadda halkaa ayuu wuxuu ka yahay shiikhu macallina ka yahay mudiirna uu ka yahay marka muxaadaradeenna waxaaw inoogu qoran yahayna insha allahu tacaala halkan ka jeedin doono halkan markuu dhameeyana wuxuu geli doonaa maxaan ku idhahday midkan kale room number one ayuu geli doonaa insha allahu tacaala waxay tahay cinwaankeedu dib u eegista taariikhdii soomaaliya shiikhu saas uu yahay intaan idiin sheegay iyo maaragtay caafimaadka waxaa u dheer inuu yahay shiikhu qoraa weeye waa qoraa qora taariikhda soomaalida iyo taariikhda muslimka iyo taariikhda caalamka oo dhan wax ka qoray oo bugaag leh marka sheikhaan kusoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala tafadal sheekh saadiq maxamed axmed saadiq enow asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ولا ليال سيدا مغليسين محاضرة يدا مانتا وحاوية في ركوبا تاريخ دا الصومالي تاريخ دو وحي كمتاي وحيابها دادك اسكحرة ومن لماذا ضعت كيه oo inay isku dad yihiin tilmaama muujinaya xididka dheer oo ay ku taagan yihiin ee u adkaynaya laakiin haddii xididkaa la waayo dadku waa kala firdhanaya sida nagu dhaco kale haddaba taariikhda soomaaliya waxaan kusoo talagalay labadii boqol oo sano ugu dambeeyey inaannu dul marro wakhtigiina waa uu yaryahay taariikh hodan ah oo aada iyo aada u qiimo badan ayaa ku jirta oo qofka soomaaliga loo baahan yahay inuu wax badanna ka ogaado ee jiilasha dambena aanu u gudbinno si ay uga tallaabsadaan godadka taariikheed ee hor yaalla ee labadii boqol oo sano ugu dambeeyey kun iyo siddeed boqol ilaa kun iyo sagaal boqol waa qarni kun iyo sagaal boqol ilaa laba kunna waa qarni labadaas qarni bulshada soomaaliyeed ee ku nool geeska africa ma soo marin toban sano oo xidhiir ah oo nabad ah toban sano oo xidhiir ah oo ay nabad ku sugnaayeen ma soo marin waa wax aada iyo aada runtii looga argagaxo dad sidaa u tiro yar misena shiddada iyo imtixaanka intaa la eg laba qarni ay ku socotay waanu dul maraynaa taariikhdaas ma gudagelayno wakti ma hayno laakiin canaawinta waaweyn oo ay taariikhdu leedahay baanu ku joogsanaynaa cinwaanka ugu horeeya qarnigii sagaaliyo tobnaad qarnigii sagaaliyo tobnaad kun iyo siddeed boqol waxa ay inoo bilaabatay iyada oo soomaalidu ay ku sugan yihiin dhaqankoodii reer miyiga ahaa xoolo raacatada ahaa hayaanka iyo geediga uu ahaa waxyaabaha asalka u ah noloshooda dhaqan dhaqaale isku xiraanshaha beeluhuna ay ahaayeen aasaaska saldhigga noloshooda hiddo siyaasadeed axmed guray imaaradii uu odaga ka ahaa burburkeedii markaa iyadaa waxaa laga joogay laba boqol iyo konton sano dhaawicii ka soo gaaray soomaalida halkaas waa ay ka soo kabteen xilli waxay ahaayeen ay u hana qaadeen imaarado dhowra xilligaa isaga ah imaaradaha hana qaaday waxaa ka mid ahaa imaaraddii reerka hartiga ahaa oo ku dambeysay gobolka bari imaaraddii reerka ajuuraan ee gobollada dhexe ka jirtay imaaraddii reerka geladiga ee koonfurta ka jidhay koonfurta webiga shabeelle dhaqdhaqaaq uu waday wiilwaal oo galbeedka soomaaliya ka socday afartaas urur baa la tilmaami karaa markii kun iyo siddeed boqol uu qarnigaas bilowday soomaalidu imaaradahaas bay lahaayeen mid waliba waxbay ku hana qaaday tii wiilwaal waxay ku hana qaaday dagaal joogto ah wuxuu ururiyey beelihii absame iyo beelo kaleento oo soomaalidii la deganaa ahaa geriga ka mid ahaa beelaha isaaqa qaar ka mida ku jiray adigu wuxuu dagaal colaada ku qaaday oromadii la deriska ahayd dadka soomaalida sidaanu ognahay waa dad xoolo dhaqataa taariikhdu waxay sheegtaa wax la yidhaahdo the great waves of somalia expansion hirarkii waaweynaa oo soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen soomaalidu ma ahayn dad dhul fidsanaya waxay ahaayeen xuduudo ma jirin dad xoolahooda daaq u raadinaya xaqna waa u leeyihiin meeshii roob ku doo inay xoolo geystaan waayo dhulka ilaah baa leh qofkii xoolo leh hadduu meeshaa roob ku doo qof dhihi kara joog daaqi mayside waa gardarro wey markay meel tagaan dadkii la deriskaa qowmiyaadkii la deriskaa colaad baa dhex mari jidhay colaaddaa iyadaa soomaalidu cunsurka soomaaliga xilligaas cunsur firfircoon buu noqday wuxuu ku guulaystay marka qowmiyaadkii la diriray inuu ka adkaado sidaasaa waxaa kutubta taariikhda loogu qoray hirarkii soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen cadaalad maaha in la dhaho soomaalidu waa dhul fidsanayeen sida maaragtay aragtidaydu ay tahay imaaradda wiilwaal dagaalkaasay ku caanbaxday imaaraddii ajuuraan waxay ku caanbaxday farsamo ceelal aada u dhaadheer oo ilaa hadda dhulalka ay ka sameeyeen la adeeg laga adeegto baa jira farsamadoodii raadkaasaa ka haray imaaraddii bari ka jidhay majertinya imaaradda iyadaana waxay ku caanbaxday ganacsi waxaa jiray Boortaqiiskiiba waxay soo gaareen badaha ee badweynta Hindiya ganacsigii dhaqdhaqaaqii badda oo Carabtu ay dominationka ku haysteen xilligaa wixii ka horreeyay waa la jebiyey waxaa yimid doonyihii ee reer Yurub taa iyadaa waxay keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee deegaanka inuu aada isu bedelo ee fursad bay markaa u heleen inay la xiriiraan degmooyinkii ay ka jireen saldhigyada dhaqdhaqaaqa ganacsiga ah taa iyadaa waxay kor u qaaday hantidoodii iyo dhaqaalahoodii imaaraddii reerka galladiga begediga iyaguna waxay ku horumareen ganacsi iyo beero dhul webiya oo barwaaqaa bay deganaayeen beero waaweyn bay sameeyeen waxay u dhexeeyeen carabtii deganayd magaalooyinka xeebaha ah badweynta indiya koonfur soomaaliya ku yaal carabtaas iyo gudaha soomaaliya dadkii deganaa gudaha wixii laga keenayay iyagay soo marayeen carabtay gaarsiinayeen carabtana dibadday doonyaha u dhoofinayeen wixii doonyaha lagu keenana iyagaa qaadayey iyagaa gudaha gaarsiinaya saldanad xoog weyn bay noqotay wejigaasuu dalku lahaa qarniga markuu biloomay waxyaabaha jiray oo la xuso waxaa ka mid ah saddex dhaqdhaqaaq oo diiniya oo ay saddex nin oo culamo ah kala hogaaminayeen nin wuxuu ahaa sheekh ibraahim xasan yabarow nin reer daafeeda buu ahaa walnaweyna wuxuu wax ka soo bartay qarnigii kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo sagaashankii buu dalka kusoo laabtay maka axmed ibnu idris wadaadka laho oo dariiqada axmediyada odaga ka ah buu wax ka soo bartay diin nadiifa oo barax tiran buu la soo laabtay wuxuu dadka ka saldhig wuxuu ka dhigtay degmada baar dheere wuxuu dadka gabdhaha fari jiray inay xijaabtaan wuxuu dadka ka waanin jiray ciyaaraha iyo dhaqanka loolahaa oo ikhtilaadka faraha badan ku jidhay wuxuu fari jiray in waajibaadka diiniga la ogo shiikhaas dhaqdhaqaaqiisii waxaa isna jiray shiikh la yidhaahdo sheekh nuur xuseen baali sheekh nuur reer markabuu ahaa isaga dacwaddiisii gudaha dhulka gudaha ah ilaa siidaamo oo uu ku aasan yahay hadda dirida sheekh xuseen buu maaragtay dacwaddiisii gaarsiiyey dadkaas oromada khaasatan reerka caruusha buu la degay afkoodii buu bartay sugaan fara badan buu u tiriyey markuu diintii ku kari waayey wuxuu sugaan iyo gabayo wuxuu tiriyey diini ah oo ilaa hadda ay haystaan qabrigiisay ziyaartaan hal milyan oo qof baa isugu yimaada ka badan weliba xilliga sanadka ay xusaan waxaa isna jiray sheekh cali cabdiraxmaan fiqi khayre ayaa isagana jiray oo isagana ka soo laabtay khaliijka dhaqdhaqaaq xer guuraysa mobila buu lahaa awr baa u raraa min jabuuti ilaa koonfur ayuu shiikhaas socday raad fara badan ayuu dacwadda ku yeeshay dhaqdhaaqyada diiniga ee la xuso xilligaa jiray saddexdaa nin dhaqdhaqaaqoodii baa u weynaa mid walbana taariikh buu leeyahay hadda wakti aan gudo gallo ma hayno qarniga bilowgiisii qabaa'ilkii soomaalida ahaa waxay bilaabeen inay qax fara badan sameeyaan qaxa isagaa saddex wax baa u sabab ahaa mid wuxuu ahaa colaad waa la dagaalamayaa qolaa dagaalkii ka soo tegaysa marka la soo riixaya sabab labaad waxay ahayd abaaro xoog badan baa dhacay abaarihii iyaga ahaana qol waa la soo guurayaa sabab saddexaad baa jidha waxay ahayd kacdoomo maamullo jiray oo lagu kacay saddexdaa arrinba waxay demogaraafiya isbeddel demogaraafiga ku keentay degaanadii soomaalida kutubta taariikhda waxaa ku xusan reerka beelaha dir reerka uga qayb galay hayaankaas waa reerka biyamaal oo sida xusan ka soo qaxay eriyada harar iyo hargeysa dhul u dhexeeya ay deganaayeen waxa soo qixiyey waxay ahayd reer ka mida reerihii soomaaliyeed bay dirireen in laga gardaraa bay tirsanayeen qabaa'ilkii meelaha la deganaa waxay waa ay ka exdeen gar ex bay ka tirsadeen guddoon bay ku soo baxeen gabar kama harin say u dhammaayeen waa soo qaxeen waxay soo degeen webiga shabeelle koonfurtiisa ee reerka la yidhaahdo mareexaan iyagu geday soo abbaareen beelo ka mida oo soo qaxay geday tageen niman la yidhaahdo Bo- reer booran la yidhaahdaa deganaa waa ay isku laayeen dagaallo xun baa dhex maray calaayi xaal sidaasay ni- reerka halkaa ku degeen reerka la yidhaahdo xawaadle waxay ka yimaadeen gobolka mudug hiiraan bay soo degeen qolooyin booran ah ee oromaha ayay halkaa kula dagaalameen reerka la yidhaahda abgaal imaarad ka jidhay afar boqoloo sano magaalada xamar oo la yidhaahdo imaaraddii caa'ilatulmansuur reer aala mansuur bay la dagaalameen nin yacquub la dhaho baa horkacayay dulmi fara badan bay ka tirsanayeen imaaraddaa halkaasay ku baaba'day yacquub baa la wareegay magaaladii xamar afar iyo toban sanu ka talinaya ee beelo ka mida beelaha absame waa ay soo qaxeen iyagana koonfur bay soo aadeen Ee, haddii alla kuu roon yahay beelaha harti beelo ka mida iyagana sidoo kale ganacsi bay zanzibar la lahaayeen xagga badda ayay ka soo qaxeen waxay soo galeen dhulka jubbada hoose jubbada hoose markaa waxaa ka jidhay boqortooyo la yidhaahdo shunguwaaya boqortooyada iyada ah xilli ay hana qaaday oo ay u diyaargarowday inay dhul fidsato bay ahayd dhulfidsigeedii iyo dadkan hayaamaya baa is helay dagaallo taariikhda galay oo loo yaqaano dagaalkii ajida oo soomaali oo dhan soomaali beelihii soomaalida ahaa oo dhan ah iyo reerkii shunguwaayo oo dhan ah baa halkaa ka dhacay dagaalladaas soomaalidu waxay u yaqaaneen dagaalkii ajida waa la wada socday nimanka soomaalida ciidamadooda hogaaminayana waxay ahaayeen beelaha tunnida ah calaayi xaal hayaankaas isna ku dheeraan mayno intaasaan kaga tegaynaa qarnigaas waxaa kaloo biloomay bartamihiisii een, sahamadii reer yurub maadaama doonyihii iyo ganacsigii uu ku soo batay meesha waxay degeen cadan kun iyo sagaal boqol sideed iyo soddonkii cadan bay ingiriiskii waxay ka dhigteen saldhig ay ka qaataan doonyihiisa aadaya far east iyo hindiya iyo meel ay kusii nastaan shidaalka ka qaataan raashinka ka qaataan wixii sahayay u baahan yihiin ka qaataan cadan marka waxay noqotay meel camiran waxaa dhacday badweynta indiya iyo badda cas meeshay iska galaan hirar waaweyn baa kaca doonyuha waa tabar yaraayeen waxay ku soo dhowaan jireen xeebta markay soo dhowaadaan dadka soomaalida dhallinyarada ah badanaa waa qafaalan jireen qaab burcadbadeed oo kale ah kun iyo sagaal boqol iyo shan kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo labaatankii markii u horreysay ingiriiska uu soomaaliya damco ama xiiseeyo markaasay ahayd doon la yada la yidhaahdo eh, maryaam yaa waxaa lagu afduubtay berbera Eh, dadkii la socdana waa la laayay hantidiina waa la dhacay isagoo doontaa daba socda waa markii u horreysay ay yimaadaan soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii berner nin la dhaho baa qabaa'ilkii meesha deganaa la saxiixday in ammaan uu ka helo kow iyo inay magdhow siiyaan haddii kale waa kusoo duulaya iyagayna waa oggolaadeen markaasaa waxaa bilaabatay in soomaaliya la xiiseeyo xiisihii isaga ahaadba meel buu marayay wuxuu ku dambeeyey een, markii la furay kanaalu suways horta qarniga bilowgiisii waxaa kaloo soo guuray saldanadii camaan ninkii suldaanka ah wuxuu soo degay zanzibar isagoo ee, daba socda ganacsiga xoogga leh oo afrika uga socday gaar ahaan xubnaha duurjoogta iyo iibsiga ee, bani aadanka dadkii addoommada la dhahaya dadka afrikaanka nimanka kaaba qabiilada ay lacag siiyaan ama wax dhaldhalaalaya waxay u soo ururiyaan wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ganacsi xoog leh halkaa uga furaa ganacsigii buu usoo dhowaaday saldanadiisii intuu usoo raray zanzibar markuu usoo raray wuxuu la xidhiiray xeebihii koonfurta ku yiil ee soomaaliya xamar baraawe kismaayo marka kulli wuxuu geystay rag mas-uul uga ah soomaalida wuxuu ugu sheekeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam durriyadiisii baan ahay nin islaam aan ahay maadaama aana sharaaf ahay iyo oggolaada inaan dusha idinka maamulo dadkuna reer miyi bay ahaayeen waa iska oggolaaday weliba magaalooyinka carab baa deganaa oo maaragtay dhankiisa ah adigoo alxaasil ninkaa isagaa markii ay xoogaggii reer yurub kusoo bateen baddi xiriir bay la yeesheen ciddii u horreyso xiriirka wanaagsan la yeelatay ingiriisku ahaa ciddii labaad waxay ahayd jarmalka ciddii saddexaad talyaanigu ahaa oo goor dambe yimid kun iyo kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii bilowgeedii yuu talyaanigu wuxuu ka codsaday in uu ku soo wareejiyey degmooyinkan koonfurta ah waa uu ka diiday wuxuu yidhi diidmada iyadaa ihaanaaba laygu sameeyey marka waa inaan kugu soo duulaa jasiiraddii marka iyadaa ma nooleen sayid siciid wiilkiisii barqash baa noolaa ingiriiskaa kala dhex galay oo u dallaalay yidhi ogolow lacag intaa la-egna ka qaado waayuhu yidhi waxaa jirtay so- xuduudda soomaaliya oo dheer sahamo fara badan baa ku socday sahamadaas waxaan ka xuseynaa qaar ka mid ah si aan u ogaano xoogga ay lahaayeen sahamadu kun iyo siddeed boqol iyo afartan iyo saddexdii kabtain robert morley ayaa wuxuu soo booqday jabuuti dhulkaa jabuuti ayuu ku lugeeyey roge araiko kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo soddonkii iyo isaguna jabuuti soo gaaray ilaa shaw uu socday lieutenant w c barker kun iyo siddeed boqol iyo afartankii xeebta badda cadan buu ku lugeeyey lieutenant w christopher kun iyo siddeed boqol saddex iyo afartankii buu isagana badweynta indiya xeebteeda raaco ku lugeeyey lieutenant c j crutenden adigu xeebta badda cadmeed buu oo dhulka ah buu ku lugeeyey charles julian kun iyo siddeed boqol siddeed iyo afartankii muddo sanada buu wuxuu la joogay boqortooyadii ee begediga buug weyn oo taqriiban kun safxadoodana uu ka qoray lieutenant riger f borton berberu ka soo degay ilaa harar ayuu ku lugeeyey john h spike kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo saddexdii sidoo kaleento count borro oo talyaaniya kun iyo siddeed boqol iyo siddeetankii galbeedka soomaaliya ku lugeeyey corf oo jarmala kun iyo siddeed boqol shan iyo siddeetankii webiga jubba uu raacay ilaa isagoo doonayay meesha uu ka soo bilowdo inuu gaaro nimankaas iyo niman kaloo fara badan sahamay ahaayeen waxay raadinayeen meelahay abbaaranayeen meelaha dadka ku badan yahay meelaha biyaha ka bilowdaan ee ganacsiga dadka noloshooda haddii alla kuuronya waxyaabaha khilaafaadka ay dadka isku hayaan waxyaabaha ay heshiiska ku yihiin ee taariikhaha dhow ay leeyihiin waxaasay markoodii hore xiiseynayeen dhibaatooyin badan bay la kulmeen runtii waxba hadda sii geli mayno adigu waxaa dhacday kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo toddo lix iyo shan iyo lixdankii ilaa to shan iyo toddobaatankii kanaal sways baa la qoday oo la furay kanaalka isagaa wuxuu soo dhoweeyey isu socodkii badweynta indiya iyo doonyihii ka imaanayay yurubta galbeed doonyaha yurubta galbeed ka yimaada koonfur afrikay ka soo jiiroon jireen colombus magaalada sri lanka iyo iyo caasimadooda iyo london intaanan kanaalka la furin siddeed iyo toban kun oo kilomitir buu markabku soconayay siddeed iyo toban kun kanaalka markii la furayna toddoba kun keliyuu noqday macnaha wax kala bar ka yar bay noqotay taa iyadaa waxay kor u qaaday xiisihii degaanka iyaga loo qabay waayo maraakiibtii oo dhan baa waxay noqdeen kuwo waddadeennii soo mara arrintaa iyadaa xoogaggii reer yurub waa ay isku qabsadeen waxyaabaha keenay ee fadhigii belgium ee dhacay kun iyo siddeed boqol kun iyo siddeed boqol sagaal iyo toddobaatankii taasay ahayd dabadeedna fadhigii berlin kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii fadhiyadaas waxay ahaayeen waxaa lagu qaybsanayay ee, awooddii dhulalkan looga talin lahaa dhulalka la qaybsanayay dhulkeenna ka mid noqday nasiib darro saddex xoog oo shisheeya faransiiskii jabuuti buu qaatay ingiriiskiina waqooyiga koonfurtana talyaanigii waxaa intaa weheliyey een, boqortooyadii etoobiya iyadana damac kaga jiray dalka galbeedkii bay ka soo sikatay iyadoo xaaladdaa lagu sugan yahay ayaa qarnigii side qarnigii sagaal iyo tobnaad dhammaaday waxaa bilowmay qarnigii labaatanaad qarnigaas marka soomaalidu waxay sameeyeen iska caabin iska caabin fara badan baa dhacday oo xoogagan damaca wada oo ee, gumaysiga ah in laga hortago ka hortagii isaga ahaa taariikhda waxay xustaa qabaa'ilka biyamaal dhaqdhaqaaqoodii waxay kaloo taariikhda xustaa een, kismaayo kacdoon ka dhacay Ee, kacdoomada markii la isku daray kii u weynaa wuxuu ahaa kii daraawiishta ee labaatanka sano socday kaa isaga ah markii dayurada loo adeegsaday aakhirkii waa la jebiyey kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo labaatankii markii la jebiyey halgankii soomaalidu ay ku diidanaayeen xoogagan shisheeyaha ah ee buuggii laga qoray sayidka damaad mulla ninka qoray waa ninkii jebiyey wuxuu sheegayaa runtii in sayidka iyo ciidamadii daraawiishta ahaa ay ahaayeen dad wadaniyiina oo dalkooda u diidanaa in la gumaysto sharafna qofka waxaa ugu filan wuxuu ictiraafo ninkii ka soo horjeeday markay taa dhammaatay oo la wiiqay xoogagii xooggii weynaa ee daraawiishta ee, kun iyo sagaal boqol ee, la- waxaa jiray kun iyo siddeed boqol iyo to- afar iyo toddobaatankii iyadoo hayaamadii socdaan iyagoo qabaa'ilkii islaynayaan iyagoo meel walba fidno taagan tahay magaalada cadan markay camilantay baa waxaa dhacday dekedeedii kharash badan baa ka soo gelayay marka reerkii meesha ka xigay reeraha kale hanti badan buu yeeshay halka reerihii gudaha ku jiray weli ay geella yihiin sababa waxaa marka dhacay khilaaf conflict xoog badan taariikhdaa waxaan u xusayaa waxay inoo bidhaaminaysaa xaalad qurux badan oo gebi ahaan soomaalidu ay ku sugnaayeen heshiiskii la heshiisiinayay labadii reer warantidan wax naga siiya walaalihiin baa nahay iyo maya dagaal baa ka dhacay dagaalkii isaga ahaa mudduu socday fadhi kastoo la isugu yimaado waa la heshiisiin waayey gabay dal dhameeya la yidhaahdo ayaa nin odaya oo degaankaas u dhashay ka tiriyey dhacdadaas gabaygaas waxaa yaab leh ninkaas soomaaliya oo dhan buu tilmaamaya tusinaya xaaladda ay ku sugnaayeen waa eighteen forty seven mirihii gabaygaa waxaa ka mid ahaa nuur maxamed waa tuu isbulay bericalowgii iyo bixinkama lisaan qaalmihii baalcadka ahaaye biyaha yuusuf iyo aadan wou kala baqayaaye barbaar jeedal sidataa ka haray labadii beeloode burcaddii raguuda iyo xiis xeebtii buu ku socdaa burcaddii raguuda iyo xiis waa bannaan tahaye batarkama tumaan muusayaal barandihii maydhe laas qoray boqoolkii ma galo badankii reer suure meel walba waa la ysku laynaya laas qoray boqoolkii ma galo badankii reer suure boosaaso iyo eylna waa laga baroortaaye majeerteen isbahardaadintii kala bannaan qaadiye butiyaalo nimankii fadhiyey waa ka baxayeene baxsow keenadiid wuxuu u kacay beled shisheeyaade hobyo ugama baaqeen kuwii baha u weynaaye biyamaal baraawiya fadhiya webiga baaciisa iyana buudi dabadeed ma cunin birya iidaane bidoodkii kismaayoodna wayswada bogdooxeene boon iyo xirsina haatan dhiga bilic wanaaggiiyo waa laba reeroo walaaloo hawdega boon iyo xirsina haatan dhiga bilic wanaaggiiye bulshadii garaad faarax iyo bariba naafooye barkad iyo guryihii bahararsame belelka qiiqowye boos cali iyo reer gorodna wayswada birdhiigeene rawax maalintii lagu bulmay badan colloobeene buuhoodle laga waa waxay beri ku haysteene reer sugulle goodiga bankuu baalcadkii dhigaye waa beeyo habaryoonistii bu'aha waalayde waa taa laftoodii ballaqan beydna loo qodine meydkoodii lafihii dibadda yaalli arab wuxuu la balawaasayaa baydadii shalaye dadka niman bad ugaa mar noqon buugga kuma yaalle mikaahiilku boogaa ku yaal waa bukaaweliye baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa waa run begadiga saddex boqor oo isdhalay baa la dilay ee majeerteenka boqor cismaan awowihiis baa la dilay ee habargidir nin suldaan u ahaa baa la dilay boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaalle gabaygu waa dheer yahay intaa waxaan idinkugu soo qaadayaa inaan xaaladdii soomaalida ay ku sugnaayeen qarnigu markuu dhammaanayey kan kalena bilaabanayey aan idiin soo bandhigo qarnigii markuu nagu bilowmay iyagoo xoogaggaas yimaadeen ayaa waxaa dhacay iska caabintaan iska caabintii ugu xoogga weyneed waxaanu niri waa tii daraawiishtahay iyadiina labaatan sanay halgankeedii ku soo afjarmay sayidkii oo isagii u kacay emey markuu meesha ka baxay dagaallo gogoosa bay soomaalidu wadeen waxaa ka mid ahaa dagaal boqor cismaan talyaanigii waraaq buu u qoray hubka dhig baa la yidhi oo isdhiib wuxuu shiriyey raggiisii ma isdhiibnaa buu yidhi mase waanu diriraa waa la shiray bil bay waxay fadhiyeen meesha noobir la yidhaahdo bishaa iyada ah waxaa laga tashanayaa arrintaas nin la yidhaahdo faratol oo ka mid ahaa dhallinyaradii fadhiga baa isagana gabay intuu istaagay faras uu lahaa oo xubbi la yidhaahdo buu ku halqabsaday wuxuu yidhi isagoo faraskiisii la hadlaya tan iyo ximirkii dayreed waxaan xagada kuu daajay xaanxaantintii waxaan fardaha kaaga xero dhaafshay macnaha fiidkii marka fardaha la xereeyo adi dib baan kuu dhigi jiray xaanxaantintii waxaan fardaha kaaga xero dhaafshay waxaan qoofalkaa kuugu xidhay xarabad weeyaan xubbiyay rag laysugu xotomi laba xiniyoode nin xishoonayaa waa kanoo xidhay bilaawahae ninkaan xuuralcayn doonahayn xawda how boqo adi gabay qurux badan buu tiriyey inaynaan xamaaliin gelayn annagu xaadiriin baynu nahay xumiya khayraade inaynaan xamaaliin gelayn gaala hays culus go-aankaasaa la qaatay laba sanuu dagaalkoodii socday boqorkiina waa la qabtay magaalooyinkiina madaafiic baa lagala dhacay waa la dudumiyey waxaa jiray isaguna dagaalkii sheekh xasan barsane isaguna dagaalkiisu isagoo aan hana qaadin baa shiikhii la qabtay xabsigaa lagu dilay waxaa jiray isaguna cumar samatar dagaalkiisii isaguna laba sanuu socday waa la caburiyey waxaa dhankaa waqooyiga ka kacay saddex nin oo saddex halgan oo kala duwan waday nin wuxuu ahaa xaaji bashiir sheekh bashiir isaguna dagaal halgankii iyo dhaqdhaqaaqii u bilaabay isagoo aan curan baa la caburiyey oo waa dhintay waa la dilay nin wuxuu ahaa oomaar ilaahay u naxariisto wuxuu yeelay isagoo nin dhalin yara buu wuxuu raadiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska taarkeedii wuu helay taarkii buu diray wuxuu qoray hayaay hayaay hayaay saddex hayaay taarkii baa wuxuu ku dhacay wasaaraddii arrimaha dibadda ee ingiriiska taarkii baa la qaaday hayaay hayaay hayaay yaa yaqaan xaggee ka yimid hargeysa okay af soomaali wey yaa soomaaliya oo magaalada jooga cabbi faarax odayla keligiis baa magaalada wax soomaaliya ka jooga cabdiraxiin caabi faarax iyo cabdiraxmaan caabi faarax iyo niman waaweyn oo waxay ahaayeen siyaasadda soomaalida door weyn ku lahaa ninna united nationku fadhihi jiray ninna b b c da raggii ka hadli jiray lixdanaadkii iyo toddobanaadkii bilowgeedii buu ahaa aabbahood wey caabi faarax baa loo yeeray waxaa la yidhi inoo turjun hayaay hayaay hayaay wuxuu yidhi iyadoo meel mugdiya aada hurudid habeen ay tahay haw dhir badan roob daruur adduunkii xidhay adna aada huruddo hawdku waa mugdi habeenku waa mugdi daruurtu waa mugdi libaa halkaa boodyada kugu dhegay oo kula booday nin dhihi waayey war iga dhiga war iga dhiga waa mustalax dheer wey terminology dheer wey baa wuxuu dhahaa hayaay hayaay hayaay ingiriiskii waxay fahmeen meeshaan wax culusin inay jiraan barlamaankii wuxuu ku khasbanaaday inuu delegation usoo diro hargeysa omaar marka dhaqdhaqaaqaas buu bilaabay wuxuu abukaate u noqday soomaaliya oo dhan inuu u hadlo waddanka waa laga musaafiriye cadan baa la geeyey dhaqdhaqaaqiisi muusan damin hawshaas oo dagaal nabada uu ku doonayo xaqiisii inuu ku soo dhacsado oo tii xaaji bashiir ka duwan buu galay ninna wuxuu ahaa ninka saddexaad ee waqooyiga ka kacay ilaahay oo u wada naxariisto ragga aanu tirinayno aw aadan axmed afqallooc isaguna nin aftahana buu ahaa afku furtay soomaalida inuu baraarujiyo oo midnimadu waxay tahay haddii alla kuro soomaalinimadu waxay tahay dunji aadan wixii uu dhalaad ugu dambaysaa dunji aadan intii uu dhalaad ugu dambaysaa wixii aad ku dacafteen qalbiga sow iskama daayo dib maxaa idiin dhigahayo horay idiin diiday mar uun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya mar uun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya kaasina wuxuu ahaa ow aadan afqallo dhaqdhaqaaqa soomaalidu marka labaatanaadkii iyo soddonaad ha soddonaadkii intaba waa uu soo socday laakiin waa la muquuninayay mar kasta dagaalkii labaad ee adduunkaa dhacay taariikh yaab le baa halkan ku xusan oo haddaan soomaali nahay adduunyada waa la isbililiqaystaa wax la yska bililiqaystana waxaa ugu daran taariikhda taariikh aad leedahay markii adoo soo jeeda indhahaaga la mariyo oo lagu inkiro waa daciifnimo wey dagaalkii labaad ee adduunka meeshii ugu horreysa oo ka bilowday soomaaliya ninkii u horreeyo bilaabayna nin soomaaliya ahaa faalladeeda mar kalean gelayna hadda waktiga ku lumin mayno dagaalkii labaad ka gudihiisii baa waxaa soomaali u kacay dhaqdhaqaaqii leego gobonimo doonka ahaa oo dhallinyarada soomaaliyeed ay horseedayeen isaguna waxaan ka xusayaa keliya maxamed saalax ladane lix iyo sagaashan sanuu jiraa waa nool yahay raggii lafdhabarta u ahaa leegada wey wuxuu igu yidhi adeer shan nin oo keliya baa wax wax qori kara nugu jiray markii halgankan la bilaabaya shan nin oo keliya hebel hebel hebel shantii waa ii tiri laakiin dadka qalbigooda wanaagsanaa fidradda wanaagsan waa aqoon bay leedahay wixii xumaa iyo wixii samaa bay kala garanaysaa laakiin dad b h d haysta oo kumanyaal dhan baad maanta tihiin buu yidhi ya kumanyaal bal boqolaal kun laakiin qalbigii baa buka waxba lama qaban karo dhaqdhaqaaqa isaga ah muddo toddobiyo toban sano ah buu gobonnimo ku gaarsiiyey soomaaliya toddobiyo toban sano buu gobonnimo ku gaarsiiyey wiilkii cadan ka soo gebiyey maalintii calanka la suray wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii farriin dabacsan gaarsiiye allow damaashaad iyo farxad leh allow yaa damaashaad farxad leh kala duleedaama allow yaa dalkaagii ku dhaha dowladnimo qaaday fardaha yaa dirkii dhow dimir doona faraceeda fardaha yaa dirkii dhow dimir doona faraceeda allow yaa darmaan farata qaanduqa heenseeya allow yaa duleedida taleex ugu damaashaada in dariiqadii toosan tahoon dihini soo gaarin oo u dabkuu shiday rag kale dogobyo sii saaray allow yaa aflama daaliye daacad ugu sheega dhaaxuu ku daakiray xaqii naga dahsoonaay haddaa wado dadkuu u hiiliyey iyo doogga soo baxaya allow yaa dacluustiya qabriga dib uga soo saara sagaal sano dowlad rayida ayaa soomaali u dhisnayd saddex prime minister ayaa isbedelay mid walba taariikh culus ayuu ka tegey nin ka mida waaba idinla nool yahay labadii kalena allah u naxariisto waa ay dhinteen ciidamadii baa dalkii soomaaliya la wareegay markay ciidamada la wareegeenna iyadana taariikh culus baa halkaa ku dheexan aakhirkiina waxaanu u kala baxnay waa la ogaa aynu isqaybinno waxaanu ku heshiinay gurigii aanu deganayn inaanu duduminno caqli xumada taa ka sii daran waxay ahayd iyadoo caruurihii iyo xaasaskii iyo waayeelkii guriga ay dhex fadhiyaan baanu ku dudumin waxay ahayd adliis in caruurihii xaaska dibadda loo saaro kadib aan duduminna xataa haddii lagu heshiiyo in la dudumin laakiin caruurtii iyo xaasaskii iyo waayeelkii oo gurigii dhex fadhiya yaanu ku dudumin annaga unbuu marka dhibkiina gaaray cidna la darisa wax dhib gaaray male cid ka shishaysana dhib aan gaarsiinna ma jirto annaga unbuu dhibkii ina gaaray haddaba taariikhda quruxda badan oo runtii cinwaan kasta u baahan in ayaama laga hadlo iyay ummaddu leedahay intaasaan kusoo gebagabaynayaa wabilaahi towfiiq صندوق محل الشيك صندوق أحوال الشيك بس إن شاء الله وإذن لجوغ يا مدو taariikhahan aan ka sheekaynayo soo dul maray waan ku hakan doonaa muxaadaraad iyo fadhiyo waan inoo qabanayaa hadduu alla idmo markaasaan bitafsiil u guda gelaynaa taariikh kasta hadday tahay tii leegadii hadday tahay tii dowladdii rayidka ahayd hadday tahay tii daraawiishtii maxamed cabdulla xasan hadday tahay tii qaybsigii soomaaliya hadday tahay xataa qaababkii aan ku burburay iyo caqli xumadeennii iyada qudheedu inkastoo ay socoto weli oo ayan taariikh noqon misena bilowgeedii in waxa la iska yidhaahdaa aada bay u wanaagsan tahay wabilaahi towfiiq Thank you.